halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaashana sharafta lahow waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadeennii xiisaha laha ay ka koobnaan labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadku inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacayaa cashirka inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil taadiyaha barnaamijka maanta waa faaraxaan idin leeyahay dhegeysi wacan waxaan kaloo idinla socodsiin doonaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegihiina aada ugu raaxeeya dhammaantiin dhegeystayaal waxaynu idiin rajeynaynaa dhegeys wacan halkaad inagala socotaanna waa codka rajada haddiida inoo haystaan wax tala ama tusaalaha fadlan inoo soo qora dib ayaan kaga sheegi doonaa ciwaankanaga intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn oo aala ku saabsan arrimaha caafimaadka dadka waxaana rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan maantana waxaa inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadlaya arrimaha dhiigga inta ka horeysana aynu dhegeysana heestan
وقلعي جياب له روحي makaan weeyeen indaad ku siiyaa uwada ubadaa jacaylkii makaan weeyeen indaad ku siiyaa umada ubadaa jacaylkii
hadaba marka aan ka hadlayno waxyaalaha dhiigga dhumiya ama waxyaalaha dhiigga marka qofka bini-aadamka uu ka dhumo waxa weeye waxyaalo dhowr ah oo fara badan oo mataqaana kala duduwan dhiigga iskiisa markuu dhaawac kugu dhaco oo accident kugu dhaco waa uu dhumi karaa oo circulationka ayuu mataqaana ka bixi karaa oo xididada ayaa dilaaci karo markaas ayaa waxaa kaa bixi karo dhiig fara aada u badan oo fara badan marka qaarkood cudurada qaar ka mid ah ayaa waxay abuuri karayaan inay hoos u dhigaan cadada dhiigga ee qofka bini-aadamka jirkiisa maxaa yeele bakteriyadu waxay burburinaysaa ama baabi'inaysaa xubnaha unugyada dhiigga ayay baabi'in karaysaa marka qaarkiis cudurada qaar ka mid ah sida kansarka oo kale asagana markuu lafaha ku dhaco oo ka yimaadaan dhiigga intooda badan ama dhuux wuxuu ka yimaadaa lafaha qofka biniaadanka dhuuxiisa ayuu ka yimaadaa marka haddii ayaga kansaro kala duduwan uu ku dhaco ayaga laftigooda dhiiggii waa uu burburayaa oo dhibaato ayaa ka imaanaysa marka qaarkeed waxaa dhici karayo dhigbax ku dhaca caloosha gudaheeda kaasoo mataqaana qof biniaadanka u keeni karayo qaar ka mid ah mataqaana gastrikada ama dadkasi u yaqaan asidka caloosha u yaqaanan kaasoo oo dhibi karaya qofka biniaadanka xuubkii ku dheganaa caloosha iyo xididadiisa ka bacdina markuu uu dilaaciyo dhiigga qofka biniaadanku waa uu mataqaana baxaya marka qaarkeed markay tiibishada kugu dhacdo ama bronkiitada xun ay kugu dhacdo qufacyada qaarkood waxa ay sababi karaan mataqaana in dhiig oo sidaas isana ku yimaado marka qaarkood waxaa dhiig keeni kara kulka ayaa keeni karo oo kulka faraha badan asagana wuxuu dilaacinayaa qofka biniaadanka xididadiisa ayuu dilaacinaya waxaa kalaa asagana keeni karo shooga shooga naftigiisu waxaa ku dhimi karo qofka biniaadanka dhiigga maxaa yeele dhiigga wuxuu u kala baxaa laba qaybood dhiig sare oo systolic la yirahdo iyo dhiig la hoose oo la yirahdo diastolic marka kan sare hadduu shoog uu dhaco wuxuu usoo dumayaa ama usoo cararayaa dhiigga hoose waxaana keenayo mechanical disorder waxa la yirahdo jirka shaqadiisa qayb ka mid ah marka waxa weeye dhibaatooyinka uu ku iman karo dhiiga inuu qofka biniaadanka uu aad iyo aad mataqaana aga dhuma circulationka waa ay badan yihiin marka waxaa loo baahan yahay qaybo kala duduwan iyadoo lasoo qaadanayo oo la adeegsanayo mataqaana caafimaadka qaybihiisa kala duduwan ayaa waxaynu sameyn karnaa dhiigga hadduu dhumo wuxuu keeni karaa anemia anemia haddii dhacdana baniaadanka waxaa ku imaanayso tabardaro ayaa ku imaanayso oo waxawa oksijiinkii iyo dhaqdhaqaaqi ayaa ku xumaanayo maxaa yeele dhiigga sidiisaba dhiigga trosetiska la yiraahdo waa dhiigga hemogalobiinka ka samaysan ee wada qofka biniaadanka oxygenkiisa carbonkana kasoo qaada marka asagii hadduu abnormal noqdo uu ku dhaco kansar ama mataqaana uu hoos u dhaco oo uu yaraado intaba waxaa imaanayso dhibaata imaanayso marka waxaa loo baahan yahay in laga warqabo dhibaatada gaar ahaaneed ee ka iman karta dhiigga sida hore idiisoo sheegnay oo kale haddii qofka biniaadanku uu shoog dareemo oo shoogaas kaga imaan karaya mataqaana ama dhaqaalo xumba ama jira ama mataqaana naxtin kaga imaano isagana waxa weye waxaa loo baahan yahay in aad kala ogaatid marka waxaan rabnaa in aan ka hadlna barnaamijyadeena qaybaha kala duwan ee ku haboon sida dhiigga qofka bini-aadanka hadduu hoos ugu dhaco oo loo soo qaadi lahaa ama waxyaalaha loo baahnaa in mataqaana lagu qabo qofka bini-aadanka marka waxa weye barnaamijkanita qeybihiisa soo socdoo dhan waxaynu kaga hadlinaa ee qeybaha qofka bini-aadanka iyo calaamadaha marka ay dhiigga ka dhumaan marka dhiiggu waa wax loo baahan yahay dhiigga sidiisaba kor waxaa u qaadi karo mataqaana nafaqada jirka ee qofka bini-aadanka uu cunayo haddii uu nafaqada jirka yaraadana dhiigga naftigiisu wuxuu ka mid yahay qeybaha hoos u dejin karaya oo keeni karayo in oo animi ay dhacdo ama dhiig uu dhumo marka waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad aa ula socotay barnaamijka qeybtiisa kala duwan ee ku xiriira dhiigga hadduu dhumo iyo haddii kale marka waxaa ogtihiin haddii qofku si dhiigga xun ugu dhumo in dhiig lagu shubo oo dhiiggaas inta loo isticmaalo dhiig celin in loo isticmaalo sababta dhiig loo isticmaalo dhiigga waa nolosha koowaad ee jirka qofka bini-aadanka maxaa yeele maskaxda ku shaqeynayso unugyada ku shaqeynayaan waxaa kaloo ku shaqeynaya mataqaanaa muruqyadii jirka iyo qaybihii jirka o dhan buu u kala shaqeynaya marka haddii asaga uu dhamo meeshii waxaa ka imaanayo eh, calaamado aad iyo aad u fara badan oo kala duduwan kuwaasoo ka dimiyiin barar ay kamid yihiin dhidid ay kamid yihiin eh, j- maqaarka oo mataqaanaa duduumo ama cadaada eh, wejiga ku bararo eh, shoog waxaa kaloo dhici karo suxid waxaa dhici karo maskaxda oo aan mataqaanaa si fiican mataqaanaa eh, shaqadeeda la rabay ayna qabanin marka calaamadaha soo socdo dhan ayaa waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa markaa qofka ku aragtiin in daktarka u keentiin si loogu daaweeyo haddii infekshanada qaar ka mid ah ee cudurada city ay la xiriiraan
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid aad iyo aada muhiim u ah marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar weyn waxaan filayaa inaad ka faa'idaysteen barnaamijkaasi dhegeystayaal haddaad qabtaan su-aalo ku saabsan barnaamijkan ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qoro waraaqo inala socodsiiya ciwaankeen waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegeysano heestan dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay xilliyadii aynu idiin soo bandhigi jirnay casharadii inooga imaanayay kitaabka quduuska oo inoo soo jeedinaya ismaaciil inta ka horeysana aynoo dhegeysano qhasiidadan
fiici nuur gabadhnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo naftaadiibaad inoo bixiso nimcaalo nafteediiba ku jeclaat fiici nuur gabadhnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo nafteegaad naga nadiifisayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo fiici nuur gabadhnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo nartiibaad naga najaysayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo fiici nuur gabadhnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo neecaawi jannadaad nasiiso nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo fiici nuur gabadhnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo dhigaagii baan ku noolaano nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo wixii nuurka badnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo weydhinta baad ka noolaato nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo wixii nuurka badnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo nafteedii nuurka badnayo nimcaalo nafteediiba ku jeclaatay nimcaalo
dhegeystayaal bal kusoo dhowaada barnaamijkeena mar kale oo si fiican u dhegeysta waxyaalaha aan maanta baran doono waxaana filayaa inaad ka heshaan oodna ka heli doontaan waxaanu baranaynaa wax kusuusan masalka ku saabsan labada wiil bal aan idiin akriyo aayadahan ee cutubka labaatan iyo koowaad ee matayos aayadaha labaatan iyo sideed ilaa soddon iyo labo waxaana qoran sida tan maxaydan la tahay nin baa laba wiil lahaa wuxuu u yimid kii hore uu ku yidhi wiilkaygo wiilkaygow aada beerta canabka ah oo maanta ka shaqeey wuxuu u jawaabay uu ku yidhi dooni maayo laakiin kolkaas dabadeed ayuu isqoomeeyey isqoomameeyey oo aaday markaas wuxuu ku yidhi kii labaad oo sidii oo kale ku yidhi isaguna wuxuu u jawaabay uu ku yidhi waa yahay waan tegayaa saydow laakiin ma uu tegin kee baa labadoodii doonistii aabbihiis yeelay waxay yidhaahdeen kii hore ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay cashuura qaadayaasha iyo dhilooyinka ayaa idinka hor geli doonaa boqortooyada jannada waayo yooxana wuxuu idinku yimid jirka xaqnimada ah oo waad rumaysan weydeen isaga laakiin cashuurqaadayaashii iyo dhilooyinkii ayaa rumaystay isaga idinkuna goortaad aragteen dabadeed iskama aydan qoomamayn si aad u rumaysataan walaalayaal meeshan waxaan ku aragnay laba arrimood mid la diray oo isqoomamay laakiin hooshii galay iyo mid kale oonbaa hooshii looga yeeray aan jawaabin oo markuu ka jawaabina aan yeelin siduu uu yiri meeshaan ciise markuu ka hadlayay uu la hadlayay dadkan dee meesha jooga farisiinta waxaanu arkaynaa inuu kala hadlayo wax ku saabsan su-aashii ay marka hore weydiiyeen ee casharkaani soo dhaafay iyo siduu markuu u su-aalay inteed ka heshay amaradan taas daraaddeed wuxuu ugu soo qabtay runtii waxaa idinku leeyahay canshuurqaadayaashu iyo dhilooyinka ayaa boqortooyada idinka horgeli doono wuxuu saan u lahaa yuhuudda waxaa loo soo diray nebiga ayagoonu ka dhex dhashay laakiin ma ayna ogolaanin taas daraaddeed waa isla qumnaayeen oo maxaa yeelay ilaah waa yaqaaneen siday isla qumnaayeen daraaddeed oo ma ay u baahneen in ayaga wax lala qaybsado laakiin hata waktigii uu yooxana babtiisaha uu joogay kuwa dhegaystay oo maaragtay wuxuu barayay ku dhaqmay waxay ahayd dadka cashuurqaadayaasha oon maaragtay dadka yuhuudda ay u arkeen dad dambiiliyaal ah oonba weligood aan loo qaadan karin inay maaragtay ilaah ogolaan karaan misena xataa haddii man idhaahnaba aan nadiif ahayn waayo haddii aad yuhuud ahayn waxaa lagu aqoonay inaad aad tahay xaaraan ku dhaqan taas daraaddeed waxay isu qaateen ayaga inay yihiin dadka saxda ah oo isma hoosaysanin sidaan horey usoo aragnay dadka masiixa ku xiran waa inay noqdaan dad is-hoosaysinayo oo dembiyadooda ogol laakiin cutubku wuxuu noo sheegayaa siduu masaalkan uu ciise ugu soo qaatay maaragta kuwa ogolaadeen inay ahayn dhilooyin iyo canshuurqaadayaal dadkan oo dhan dhilada waktigaasi waxay ahayd in dhagax lagu dilo haddiiba la arto oo maarata la caddeeyo laakiin badi waxay ahayd meelaha qaar waxaan u argay in labadaba la dilaayo meelaha qaarna in gabadha ay ahayd tan dhagax lagu dilaayo oo waxaan o dhan waxay ahayd wax xaaraan ku dhaqad ah taas daraaddeed ciise wuxuu yidhi kuwan ogol inay dembiilyaal yihiin oo asaga uu imaanaya ayaa noqonaya kuwa loo cafinayo laakiin haddii laisla qunnaado oonba dembiba aan laisku ogeen waxaanu arkaynaa in cafiganu uu naga dheer yahay waayo si aan horey uusoo arki doono kulligaan waan dembaabnay oo mid dhexdayna oo nadiif eh ma jiro saas daraaddeed waa inaan ilaa hor tagnaa oon dembiyadayna horgeynaa si uu nooga cafiyo laakiin ma ahan inaan dembiyadayna qarino
dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenii maanta halkaad inagala socoteen oo idaacadda afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhan haddii aad haysaan wax talaama tusaale ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baayno fadlan inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubiraday dalmar waxaan idiinsoo jeedin faarax xagga farsamadan waxaynu hayay misisniya monga intaynu hawada dib mar dambe ugu kulmayno sidaa nabadgelyo